iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay wanka iyo kuwuu soo madax furtay oo bal eeg waxaan arkay wankii oo ku dul taagan buur siyoon oo waxaa isaga la jiray boqol iyo afar iyo afartan kun oo qof oo waxaa wejiga ugu qornaa isaga magaciisa iyo magaca aabbihiis markaasaan samada ka maqlay cod u eg biyo badan codkood iyo onkod weyn codkiis oo codkii aan maqlayna wuxuu u ekaa kataaraley ka dhawaajinaysa kataaradahooda markaasay carshiga hortiisa iyo afartii xayawaan iyo odayaasha hortoodii waxay ku gabyeen gabay cusub oo gabaygaas ninna ma baran karin boqol iyo afar iyo afartanka kun oo dunida laga soo iibsaday mooyaane kuwanu waa kuwii aan naagaha ku nijaasoobin waayo iyagu waa daahir kuwanu waa kuwa wanka u raaca meel alla meeshuu tagoba kuwan waxaa laga soo iibsaday dadka inay indhaha ugu horreeya u noqdaan ilaah iyo wankaba oo afkooda innaba been lagama helin iinna ma leh riyadii lagu arkay saddexdii malaa'igood oo haddana waxaan arkay malaa'ig kale oo samada dhex duulaysa iyadoo wadata injiil daa'imis ah inay u naadiso kuwa dhulka deggan iyo qurun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyadoo cod weyn ku leh ilaahka cabsada oo isaga ammaana waayo saacaddii xukunkiisu way timid oo caabbuda kii sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo ilaha biyaha ah oo malaa'ig kale oo labaad ayaa soo raacday oo waxay lahayd waxaa dhacday oo dhacday baabiloontii weynayd taasoo quruumaha oo dhan ka waraabisay qamrigii carrada sinadeeda oo haddana waxaa soo raacday malaa'ig kale oo saddexaad iyadoo cod weyn ku leh haddii nin caabudo bahalka iyo sanamkiisa ama u aqbalo summad in lagaga dhigo wejiga ama gacanta isna wuxuu ka cabi doonaa qamriga carrada ilaah oo lagu shubay koobka carradiisa isagoo aan barxanayn oo waxaa isaga lagu silcin doonaa dab iyo baaruud malaa'igaha quduuska ah hortooda iyo wanka hortiisa oo qiiqa caddibaaddooda kor buu u baxayaa weligiis iyo weligiis oo kuwa caabuda bahalka iyo sanamkiisa iyo ku alla kii aqbala summadda magaciisa nasasho heli maayaan habeen iyo maalintoona waa kaa samirkii quduusiinta kuwaas oo ah kuwa xajiya amarrada ilaah iyo iimaanka ciise oo haddana waxaan samada ka maqlay cod igu leh qor waxaa barakadaysan kuwa hadda kadib dhimanaya iyagoo rabbiga rumaysan ruuxii wuxuu leeyahay haah iyagu waa inay ka nastaan howshoodii waayo waxaa iyaga la socda shuqulladoodii beergoyska dunida oo bal eeg haddana waxaan arkay daruur cad oo waxaan daruurta dusheeda ku arkay mid fadhiya oo u eg bini'aadan oo waxaa madaxa u saarnaa taaj dahab ah oo gacantana wuxuu ku haystay manjo af badan oo haddana malaa'ig kale ayaa waxay ka soo baxday macbudkii oo waxay cod weyn ugu dhawaaqday kii daruurta ku fadhiyey iyadoo leh manjadaada soo dir oo beerta goo waayo saacaddii beergoysku way timid maxaa yeelay midhihii dhulka oo la goyn lahaa way bislaadeen markaasaa kii daruurta ku fadhiyey wuxuu manjadiisii ku soo tuuray dhulka oo midhihii dhulkiina waa la gooyey oo haddana malaa'ig kale ayaa waxay ka baxday macbudka samada ku yaal oo iyana waxay haysatay manjo af badan oo haddana malaa'ig kale oo dabka xukunta ayaa waxay ka soo baxday meeshii allabariga oo waxay cod weyn ugu dhawaaqday tii manjada afka badan haysatay iyadoo ku leh manjadaada afka badan soo dir oo waxaad ururisaa canabka dhulka rucubyadiisa maxaa yeelay canabkii waa bislaaday markaasaa malaa'igtii waxay manjadeedii ku soo tuurtay dhulka oo waxay soo ururisay canabka dhulka oo waxay ku tuurtay macsaradii canabka oo weyn oo cadhada ilaah oo canabkiina waxaa lagu tuntay magaalada dibaddeeda oo waxaa macsaradii ka soo baxay dhiig wuxuuna gaadhay tan iyo fardaha xakamahooda ilaa kun iyo lix boqol oo istadiyon